barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kuwdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyadoo ay lixdii iyo barkii aroornimo tahay washington d c maanta waa khamiis lixda bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana idaacaddeena duhurnimo si wada jir idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah ardayda jaamacadda city ee magaalada muqdisho oo leh dowlad u shaqaysa sida nidaamka dowladeed ee caalamiga ah marka waxaa weeye nidaam qaab dowladadu dhisan ama haykal dowladeed leh wuxuuna markaa ku fogan yahay ama hataa danaha ardayda markaan kuleeyahay nidaam dowlada u dhisan yahay waxaad arkaysaa in uu leeyahay madaxweyne uu jiro madaxweyne ku-xigeen ay jiraan gole senad leh guddoomiye baarlamaan iyo guddoomiye ku-xigeen baarlamaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada u dalxiis tagtaa goobaha qurxoon ee gobolka bari oo soo badanaya
waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan heesa aan idinku talagalnay
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dibadbaxayaasha dalka suudaan ayaa diiday qorshe ay milatarigu soo jeediyeen oo ku saabsan sidii wadahadalka loo sii wadi lahaa hogaamiyaasha dadka kacdoonka wada ayaa sheegay in baaqa milatarigu aanu ahayn mid daacad ah iyadoo ay milatarigu dileen boqol qof oo rayd ah oo si nabadgelyo ah usoo bannaan baxay afhayeen u hadlay ururka xirfadlayaasha suudaan ayaa sheegay in weli milatarigu ay beegsanayaan dadka rayidka ah waxaan waxba kama jiraan ku tilmaamay baaqii shalay uu soo jeediyey hogaamiyaha golaha milatariga ee dalka suudaan maamula genaraal cabdilfataax burhaan
qaar ka mid a madaxda caalamka ayaa maanta uu khamiiso ku sugan xeebta normandi ee dalka faransiiska iyagoo u xusaya sanad guuradii shan iyo toddobaatanaad ee ka soo wareegatay markii laga guulaystay naasiyiinta islamarkaasina lasoo gebagabeeyey dagaalkii labaad ee dunida madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan munaasabad lagu qabanayo xabaalaha ciidamada maraykanka dalkaasi ee dagaalkaasi ku dhintay kuwaasi oo tiradoodu ay gaarayso sagaal kun oo askari madaxweynaha maraykanka donald trump oo hadda khudbad jeedinaya ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay in lasii xoojiyo iskaashiga maraykanka iyo dalalka xulufada leh
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a midowda ardayda jaamacadda city ee magaalada muqdisho ayaa le dowlad u dhisan sida nidaamka dowladeed ee caalamiga ah dowladan oo leh madaxweyne madaxweyne ku-xigeen wasiiro iyo golo sharci dejin ayaa waxay ka shaqaysaa danaha ardayda sidoo kalena ah fursad ay ardayda ku bartaan habka dowladaha ay u shaqeeyaan nuur cali sheekh ayaa sida ay dowladdu u shaqayso waxa uu ka wareystay maxamed muuse aadan maxamed kaafi oo ah madaxweynaha dowladda
dowladda midowda ardayda jaamacadda city oo la macno ah marka afka qalaad ama luqada ingiriiska lagu sheego city university student government association marka waxaa weeye nidaam qaab dowladada u dhisan ama haykal dowladeed leh wuxuuna markaa ku fogan yahay ama hataa danaha ardayda markaan kuleeyahay nidaam dowlada u dhisan yahay waxaad arkaysaa in uu leeyahay madaxweyne uu jiro madaxweyne ku-xigeen ay jiraan gole senad leh guddoomiye baarlamaan iyo guddoomiye ku-xigeen baarlamaan marka qaabkaas uu u dhisan yahay nidaamka dowladeed ee jaamacadda city ka jira
maxay tahay marka ujeedada nidaamkan dowladeed loo sameeyey
halow master axmed nidaamkan dowladeed ee ardayda ama nidaamkan dowli ee ardayda loo sameeyey ee jaamacadaha u sameeyeen waa nidaam caalamka oo dhan ka jira iyo jaamacadaha adduunka oo dhan ka jira walow aad moodo hadda in soomaaliya sanadihii burburka waxyaabaha badan oo dib u dhacay ay kamid tahay nidaamyadan oo kale iyo jaamacadaha inay hirgeliyaan oo aniga markii la dooranayo o kale saaxiibada iga hambalyanayeen ay dhahayeen waxaan u hambalyanayna madaxweyne kaafi oo ku guuleystay dowladda midooda ardayda jaamacadda city dadka qaar waxay ku noqotay qariib ujeedada weyn ee loo suubiyana waxaa weeye in maadaama jaamacaduhu ay heer soo gaareen qaangaarnimo ardada dhigata in ugu yaraan ayaga iyo maamulka sare ee jaamacadda uu jiro xayndaab udhexeeya ardaydina ay leeyihiin nidaam maamul oo ayagii muxuu ahaa danahooda ka shaqeeya iyagii haga iyagii controla kuna xira maamulka sare ee jaamacadda qaabkaas ayaa loo suubiyey badanana waxay ka shaqeeyaan interestiga muxuu ahaa ardayda oo waxay u ololeeyaan danaha ardayda waxayna ka caawiyaan inay qabtaan waxyaabaha markaa u baahan eventyada dhacay oo kale marka sanadka cusub yahay waxay soo dhaweeyaan ardayda soo gelaysa jaamacadda ama waxaa loo yaqaano freshman oo markaa jaamacadda ku cusub marka activitiya fara badan oo kuwan kamid yihiin ayay markaa ardayda u qabtaan mana aha wax cusub oo saddexa ayaa loo kala qaybiya hadda dunidao kale waxaa ka jira ama jaamacadaha waaweyn sida harvard iyo oxford iyo waxaa la yihahdo student government council oo s g c noqonaya iyo waxaa kaloo ka jira waxaa la yihahdo student government association oo s g a oo aada caan u ah oo dhammaan jaamacadaha boqolkiiba sagaashan ay isticmaalaan haddaan usoo laabano soomaaliya oo kale jaamacado kale kamid tahay jamhuuriya iyo ummadda iyo soomaaliya iyo simad ayagana way leeyihiin nidaam dooriya oo ardayeed marka laga soo tago inaad tihiin urur ka jira jaamacadda oo danaha ardayda u adeega ma la odhan karaa sidoo kale tan waxay qayb ka tahay in la idinku baro habka nidaamka dowladeed ee caalamku uu u shaqeeyo oo markii ardayda ay jaamacadda ka baxaan oo kale inay fikir ka haystaan waxa ay tahay dowlad iyo qaabkay u shaqeyso waxa weeye shaqooyinka kusoo taxay oo kamid tahay inay ka shaqeeyaan danaha ardayda inay u ololeeyaan ama advocacy ay usuubiyaan interestiga ardayda iyo waxyaabaha marka ay cabanayaan ama concernka ku ah in ay qabtaan activitiyo activitiyada muxuu ahaa ardayda ay markaa qabanayaan haddii ahaan lahayd debateyo haddii ahaan lahayd muxuu ahaa public forumyo haddii ahaan lahayd iyo weliba arrimaha humanitarianka oo sida bulshada o kale ka shaqeeyaan iyo soo dhaweynta ardayda cusub ee freshmanka ah marka waxaa qaybka as-aashaad ay weydiisay oo ah male ma lagu carbinayaa oo ardayda ma lagu barayaa nidaamka iyo in la ismaamulo oo kala dambeeyo sax waaye oo muxuu ahaa marka horeba waxaa loo suubiyey in ardayda ay nidaam noqdaan ayay kala dambeeyaan leadershipka ay ku bartaan sida sanadaha soo socdo dambe jiilka markaa nidaamkan dowliga ka qayb qaatay ay u noqdaan muxuu ahaa madaxdii berri ama leaders of tomorrow sidee marka dowladdan u shaqeysaa marka ay timaado xagga doorashada oo kale waktiga uu jiraya madaxweynaha gudoomiyaha baarlamanka muddada aad shaqeynaysaan oo haddana doorasho kale ay dhaceyso qaabkaas bal faahfaahin naga sii
jaamacadaha way ku kala duwan yihiin mudaxileedyada iyo procedureka loo maro ama habraaca loo maro doorashooyinka jaamacadaha aada ugu kala duwan yihiin hadda annaga jaamacadda city university ahaan nidaamka mar kasta lagu soo doorto dowladda ardayda waa nidaam democracia oo one man one vote ah oo qof kasta uu marka xaq u leeyahay inuu codeeyo city university oo kale sanad labadii sanaba mar ayaa doorashada la qabtaa city waa jaamacad muxuu ahaa toddoba sana dhisan laba kun iyo laba tobanka la dhisay laakiin wax badan oo xagga tayada jaamacadaha kaga duwan oo wax badan soo kordhisay oo hadda ay u noqotay tusaale jaamacadaha kale aniga hadda ahaan maxamed kaafi ahaan waxaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee city university yeelato waxaa iga horreysay gabar faadma cabdi cali la yirahdo haddeerta turkiga ka barata xiriirka caalamiga ah oo noqoto madaxweyne ugu horreeyey oo jaamacad city ay yeelato waana madaxweyne ugu horreeyey oo gabar ah oo jaamacad hogaamisa waxaa ku xigay iyadan laba sana kabacdi la doortay cabdi cabdixamiid cabdiraxmaan cali la yirahdo oo asagana muxuu ahaa jaamacadda dhameeyey anaa markaa ku xigay oo ana madaxweedkayga uu laba sano ka yar yahay oo ayadoo birooyin badan iga dhameeya inaa dhameyn doono qaabka wax loo doorto waxaa waaye marka madaxweedku dhamaado waxaa la galaa muxuu ahaa qabanqaabo doorasho ardayda musharaxiinta waxaa la siiyaa space iyo fursado ay ku kambeyn gareeyaan ololeeyaan si ay ardayda kunka ka badan uga dhadhaceen in ayaga codkooda ay siiyaan kadib marka hore waxaa la sameeyaa process lagu soo xulaayo golaha senatka oo golaha senatka wuxuu matalaa facultiyadu matalaa hadda city sagaal faculty ay dhigtaa sagaal faculty kasta wuxuu helayaa laba qof oo matala taas wuxuu ku noqonaya sideed iyo toban senator ah kusoo baxaya oo woman vote kusoo baxaya oo facultyada soo dooranaya oo ma aha selection maaha oo lama soo xulo marka processka xulista senatka markuu dhamaado waxay u fariisaan sideed tobankaas si ay isaga dhex dooran lahaayeen speakerkii senatka iyo muxuu ahaa deputy speakerkii senatka si ay isaga dhex dooran lahaayeen marka howshaas ay dhamaato oo senatkii ay howshooda dhamaystaan ay doortaan muxuu ahaa gudoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii waxaa markaa toos u bilowda ololihii presidential campaignka ahaa oo madaxweynihii lagu soo xulinayay kaasoo isagana muddo kooban qaata kadib a waxaa dhaca marka in sanaadiiq la sameeyo oo goobaha xarumaha jaamacadda la dhigo hadda city university afar xarumood ayay leedahay afar kambase muqdisho ku leedahay midaad dhismo ku socdo marka afartaasa ardayda loo kala qeybiya waxaa loo geeyaa sanaadiiq halkaasi marka ku ku codeeyaan ay ku doortaan muxuu ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka sida qudhiis selection maaha tan wuxuu ku yimaadaa cod xora oo madaxweynaha ayuu la tartamaa oo ka barbar tartamaa aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa maxamed muuse aadan maxamed kaafi oo u warameeyey axmed cali sheekh halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heestan ay ku wada luqayaan amine dhool iyo fu'aad cadde degeystayaal iga raali ahaada waa cabdul yuusuf hanuuniye heesuu ku luqeynayo
daryelka naftaada
cabdullah yuusuf hanuuniye ayaana heestaasi degmo noo qaadayey haatana boosaaso dhallinyaro badan oo ay ku jiraan kuwa gobolka bari ayaa damaashaad waxay ku tagaan goobaha qurxoon ee gobolka qaarkoodna waxaa halkaas ay u tagaan inay sawiro ku galaan halka kuwo kalena ay u dabaaltagaan waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada boosaaso dhalinyaro badan ayaa u dalxiis tegaya meelo kala duwan kuwaas oo u aadaya dabaasha biyaha iyo weliba in sawiraan ay ku soo galaan goobaha quruxda badan si ay dareenka ciidda ula qaybsadaan asxaabtooda oo ay ku wada xidhiiraan baraha bulshada ee internetka degmada ufayn oo ka tirsan gobolka bari waxaa ku sugan dhallinyaro u dalxiis tegay isha biyaha ee loo dalxiis tago dhallinyaro kala duwan ayaan kula kulmay iyagoona igaga warramay damaashaadka ay ku jiraan maanta cali maxamuud cumar iyo mukhtaar siciid oo ka mid ah dhallinyarada halkan ku damaashaadaya kaga warramay dareenkooda ciidda iyagoona hambalyo u diray saaxiibadooda iyo weliba waalidiintooda ilaahay baa mahad weyn iska leh maantay nagu soo kulmiyey isha ufeyneed oo aan dalxiis u nimi alxamdulilah ilaahay baa mahad weyn iska leh haddeena aan ku dabaalanayno halkan dhalinyarada waxay imaanayaan dabaal iyo sawiraan iyo dalxiis baa loo imaanayaa waa meesha keliya ee lagu dalxiiso urcaleed marka alxamdulilah ilaah maada iska leh markan waa buuro hoostood oo waa ilaahay baa u sameeyey waa buuro ceelkuna wuxuu ku dhex yaal buuro waaweyn alxamdulilah maanta dalxiis baan u nimi degmada ufeyn baa uga nimi dhalinyaro badan baa halkan ku yimi oo magaalo badan ka yimi oo runtii waxay u soo aadeen dalxiiskooda siday ciidda ugu soo ciidaan alxamdulilah ilaah baa mahad weyn iska leh maya maya wax lacaga lagama qaado waa firi ceel iska firiya alxamdulilah ceelkan waa firi degmada ufayn baa iska leh
halkan maxaa kasoo inay dabaalano ceelka dalxiis iyo dalxiis dabaashu aad aad bay u fiican tahay meesha ceelku ceelkuna aad iyo aad buu weyn yahay ma garatee haddii waa kaa haye yaa kula socdaade kucoo ila socda inaca maarag waa ka mid ah iyo wax ka mid ah macaad macaad iyo wax ka mid ah mukhtaar toore calaaxa saxoori iyo adaxmiyaxay iyo calool iyo rag badan baa ka mid ah halkaas waxaan kusoo dhaafnay haween waxaa jira gabdhuhu dhinacay ku dabaashaan haa haa dhinacay ku dabaashaan gabdhuhu waa jira xaggaa shishe ah waana tusi karnaana hadda gabdhaha iyo wiilashu waa kala fog yihiin anagu ceelkaa ujeedaan baan leenahay gabdhuhuna ceel halkaa yar bay leeyihiin haa ku dalxistaan xaggana waa isku sawirnaa xaggaa meel ah xaggaa iyo xaggaana gabdhuhu waa isku sawiraan meeluhu waa buuro sida u samadha meeshan meeshtana wallaahi bilaahi tullaahi jaranjar iyo jaranjarooyin badataa jira iyo orod baan kusoo marnay sidaa usoo marnaya ilaahay baa og hadda waa ka haa noqno noo dhimanya hadda waa soo aniga nacad maaragi waa soo lugeenaan iyo calaha saxoori iyo shabaaq iyo waa soo lugeenaan haa saa hadda halka dalxiis u joogno maantana waa maalin iid waa maalin farxadeed hadda waa ka tagoor baa ka noqonaysaan marka waxaa ka noqonayna casri goorta la aadamo dabaashayna dhamaysaan dhamaysano waxayna xoolahayna dhamaysano ka noqonayna waxaa waxa weeye dalxiis ku joognaa biyihii ufeyneed ee degmada ufeyneed waxaanu joognaa maanta dalxiis isha ufeyneed waxaana aragtaan saa aragtaan dhalinyaradaas waxay dabaalanayaan ishi waa maalin ciideed waa maalin farxadeed waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed taasoo aan maanta ku jirno damaashaad iyo farxad iyo reyrayn aan ku dabaalanaynay isha ufeyneed ay ugu soo dalxiis tagaan waxa weeye isha ufeyneed kusoo gabagabeynaya aan dalxiis ku joognaa maanta oo biyaha aad aragtaan ku dabaalaynaa isha ufeyneed aana dabaasha u yaqaano dabaal ku barta kana ku dabaabarta yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha waxaa inala socodsiinayaa nuur bukhaari
mahadsanid xuseen barre haddii aan ku horeyno ciyaaraha n b e da ee dalkan maraykanka xalay waxaa lasoo gebagabeeyey ciyaarta saddexaad ee faynaalka koobka ama tartanka kubadda kolayga ee n b a-da ee maraykanka oo ay isugu soo hareen kooxaha golden state warriors iyo toronto raptors waxaana ciyaartii xalay boqolsaddexiyolabaatandhibcood ku badisay kooxda ka socotay toronto raptors halka ay kooxda golden state warriors ay ka keentay boqol iyo sagaal dhibcood waxay ahayd ciyaartii saddexaad waxaana hadda saddex iyo labo aan idhaahdee laba iyo hal ku badinaysa oo laba jeer badisay kooxda toronto raptors iyadoo ciyaaraha n b a da finalkooda la ciyaaro toddoba jeer la arki doonee afarta jeer ee dhiman cidda badin doonto laakiin kooxda ka socotay ama kooxda golden state warriors waxaa dhaawac ama ka dhaawacmay laba laacib oo muhiim ah oo kale ah kevin durant iyo ciyaaryahan kyle thompson natiijooyinka kasoo baxa ciyaaraha kale ee finalka n b a da maraykanka waanu idiin soo gudbi doonaa haatan haddii aan u wareegno dhinaca kubadda cagta laacibka kooxda qaranka dalka brazil neymar ayaa dhaawac ugu maqnaan doona ciyaarta ugu horeysa ee furitaanka koobka coba america ee bilaaban doona afar iyo tobanka bishan waxaana neymar uu ku dhaawacmay ciyaar xalay dhex martay kooxaha qaranka ee brazil iyo qatar oo ciyaar saaxiibtinimo xalay ku dheelay dalka brazil brazil ayaa laba gool iyo eber ciyaartaasi waxa ay kaga badisay xulka qatar ciyaartooyda kale ah richardson oo u ciyaara kooxda everton ee dalka ingiriiska ciyaaryahanka kale ee gabriel jesus oo u ciyaara kooxda manchester city ayaa labada gool u kala dhilayay neymar waxaa garoonka laga saaray ciyaarta oo maraysay toddoba iyo toban daqiiqo waxaana uu seegi doonaa kulamo ka tirsan ama kulanka ugu horeeya ee brazil ciyaaraha coba latin america waxaa ku tartami doona koobkaasi laba iyo toban wadan oo ka dhisan dhinaca koofureed ee latin america ama qaaradda latin america ciyaaryahan christiano ronaldona saddex gool ayuu xalay u dhaliyay xulkiisa portugal ciyaar ka tirsanayd semifinalka koobka la yidhaahdo nations league ama tartanka naadiyada xulalka yurub oo ah koob cusub waxaana saddexda gool ee uu ronaldo dhaliyey uu kooxdiisa qaranka ku gaarsiiyey finalka tartankan ciyaartii ay xalay la ciyaareen xulka qaranka ee switzerland goolka keliya ee switzerland waxaa rigoor ugu dhaliyay ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara ee la yidhaahdo rodrigues bortugiiska hadda wuxuu sugayaa mid ka mid ah xulalka kubadda cagta ee ingiriiska ama faransiiska ciddii soo badisa waxaana ciyaartaasi ay dhici doontaa khamiista maanta ah aan idhaahday ingiriiska iyo holland laga raalli ahaada ma ahan faransiiska ee labadaasi xul ee ingiriiska iyo holland ayaana ciyaari doonaa khamiista waa tahay weli wararka kubadda cagta ayaan ku jirnaaye ciyaaryahankii kabtankii hore iyo goolhayihii kooxda yuventus iyo xulka talyaaniga ayaa ku dhawaaqay in uu ka tegi doono kooxda uu hadda u ciyaaray ee baris saint german gianluigi buffon ayaa waxa uu sheegay inay isku fahmi waayeen isaga iyo maamulka kooxda baris saint german qandaraas cusboonaysiintiisa xilli ciyaareedka soo socda waxaana uu hadda uu sheegay in uu soo gabagaboobay waayihiisii kooxda b s g kadib markii uu la joogay hal sano oo keliya buffon ayaa waxaa laga yaabaa in uu sii wato ciyaarihiisa ama xirfadiisa ciyaareed isaga oo hadda da-diisa ay ku dhowdahay afartan sannadood hore waxa uu intiisii badneed ugu soo ciyaaray yuventus isagoo yaraantiisiina kasoo bilaabay kooxda barma ee dalka talyaaniga dhegeystayaal tabinta ciyaaraha waa anaga intaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari haatanna waa codadkii aamino dhool iyo fu'aad cadde
hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuuftiyo oy dhammee warka hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuuftiyo oy dhammee warka kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanka dadka kamara miyan kugu dhega kama dheeriyo waan kugu dhawee dhanka kamara miyan kugu dhega
waad igu dhagtaho igu dhiriiranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte waad igu dhantaho igu dhiriiranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe igu soo dhowow iijiib gacmaha dhigabaanaho u dhimaanaye igu soo dhowow iijiib gacma dhigabaanaho u dhimaanaye
waad isdharentayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanina wuu kaadhaye idhagayso waad isdharentayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanina wuu kaadhaye idhagayso anan dhagaadkan dhaqankiyo hiddaha aan kula dhise anan dhagaadkan dhaqankiyo hiddaha aan kula dhise kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanka kamara miyan kugu dhegaa
heeskaasi aynu ugu luqaynayn fanaaniinta amina dhool iyo fu-aad cadda ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadadoodii ka milan salaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo kugu dhegaa